hawl qarano weyn bay wadaanoo marka dadka warar cululistiraan aad bay isgu gudbiyaan waxaan raacinayaa uun inta dadku yidhahda xaqiiqadan gudbiyo o faalfaallada iyo naashnaashka mudan ee xaq uma lihid idinkaa fasiro oo saa doontaan udhige halkan maanta waxaan isuga nimid midiyaha badankooda wa waray qoreen baa jiray oo idinayd soo kiciyey dadkana dareenkooda wada dhegta wa taagan tahay waxaan doonayaa halkan xisbigan kulmiye muddo dhowr sana ah laba sanood iyo dheeraad ama saddex sana aan idhaahdee khilaaf siyaasi ah oo tartan siyaasiga kusoo jiray khilaafkaasi wuxuu salka ku hayey musharaxnimada madaxweynaha kolba si kolba sinuu soo dhigtaba kol shirweyne dib u daaho kol goladhaxa wax lagu jiijiido kol shirweyne xidhmo haddana la isjiijiido waxaa arrintii o dhan ku socotay murashax ama farsamo naga jiitan dheeraatay ha haato ama ya noqonn arrintaa murashaxnimada waxaa aakhirkii isa soo hor joogsaday aniga iyo madaxweynaha iyo anigoo guddoomiyaha iyo madaxweynaha tartankaygaasi weliba xadaafir badan aan u baahnayn u keenay oo xisbiga dhexdiisa iyo qaran ahaana aan u baahnayn haddii tartan dhaco cid ba adkaata cidna waa la reebaa cidna way soo baxdaa kulmiya murashax qurun buu yeelanaya sida xisbida kaloo dhanba malaha qoladiina kubadda taqaana halkaasoo eegeysaa xalay isbayno koobkaysta waa lawaa laga saaray saacadda iska laalaabatay englandoo ciyaaraha usoo asaartay o iska laalaabatay markii kulmiye iyo odayaashiisii iyo dadka xooggiisii maadeen ninka la reebay ee laalaabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxee loo daayay xisbiga inu murashax noqdaana waa madaxweyneha waa ciyaar geyma oo siyaasaddu iyo kubadda iyo noloshu waa ay leedahay may ahayn inuu waliba dhaha murashaxnimada waan qaadanaya haddii kale waan burburinaya ma noqonayso haddii la ireebo waan dudaya ma noqonayso haddii gardarre iyo wax laga geystay ciil baan ku qabaya intaa waan ka weynaa xisbiga waa u turaynaa lexjeclaanu ka qabnaa mustaqbal dheer oo boqolaal sana dalka talaya baan doonaya anigu haddaan waxa waaye maahir kulmiya haro waxna ma waayo haddaan murashaxnimo ka haro oo kalaamadii xisbigeed oon lahay qarankeenu tumaanta ku jirana waanu u baahannahay in cid laga adkaato ay qaadato oo danta iyo qaranka u durto tan aniga wax weliguma aha dad badan oo cadhaysan oo saaxiibada oo taageera shaeca waan huba inay jiraan laakiin dalkan rag badan oo kamid a waxa usoo mareen wax waxan ka adag qofku marka hore hadduu naftiisa qura waxu doonayo shaqo dan gaara wuu dudi karaa kolobeer buu guuri karaa wuu cadhoon karaa wuu boodboodi karaa anugu haddaan murashaxnimo doonayay waxa quraha ahayd waxaan u socday wax badan oo waa arrimana inaadahay dadkuna halgan dheer usoo maray oo jiro tolow bal istaabi inaad wadadeedii wax ka tari karto inaan kusoo bixi lahaa iyo inay sagarka qaarkeed aad iga raaci lahaydna allahu yaclam meel horaaba laigu joojiyey ciddii i joojisay waa hay-adaha qaranka ugu waaweyn guurtiisaa xukuntay wax walba madaxweyneha su yiri baanu raacinaa raac baa la yihi waan aqbalay ti ummad o dhan maqlayso qolada ganacsatada ah ee iminka arrintan gashay ee iyana tiri raaco ka hadh oo xukunka keentay tii guurtida ayuunbay daba socotay oo isii naxnaaxinay wax caadi ah ayaanu arkaa waan laga duday waxay yar dheer tahay waxoogay dhibaatooyin a ka dhexdhacay xisbiga dhexdiisa insha allahu taana way ka dhammaan doontaa warkaan idin hayaa waa intaa ummaddana aan u sheegayaa ummadda waxa weye waa inay ciido ogaataa in laga du in laga adkaado waa inay ciid dalka u tudhaa waa inay iyado ciido hadimada qaadataa saasuu ku dhismaya laakiin car iyo carar kuma dhismo ahlan wasahlan watisaasha kuwaad muuse bixi dagaal siyaasadeed oo weyn ayaa adigii saaxiibada ama xisbi u gasheen ama dhinacba dadku waxay isweydiinayaan su-aalaha soo socda kow muuse bixi cabdi oo muddadii xilka xisbi uu hayey u hani weynaa inuu musharax noqdo muxuu ku badashay haddii isagaa la yidhi joog oo naso muxuu ku badashay dad qaar waxay leeyihiin muuse bixi cabdi wuxuu qaatay magdhow siyaasadeed arrima maxaa ka jira
horta marka hore muxuu qaatay haddii isaga laga jooga muxuu ku bedeshay hadduu qofku marka hore dan iyo gorgortan u galo wax siyaasaddaba haddaad dan u gasho xisbigan gal aad wax ka heshid esarax ku gorgortan taa ma geyo raggan la joogaana ma geeyaan noloshada intii badneed waxaan u horay inuu dalkana wax noqdo murasaxnimaduna iga mabdaabaha ragganna waxay halkan igula dhinteen halkan kusoo hayn naga mabdaabaha haddii dadkii maaska ahayn wadan isku afgaran waayey xisbigana khatar ku galay dalkana khalkhal ay gelinayso sayid annaga ka hadhay taasaan siistay joog joog joog waxaan siistay nabadgelyada dadka waxaan siistay jiritaanka dambe ee xisbigayga waxaan siistay midnimada ummadayda taasaan siistay wax ka horeysan lahaana ma jiro magdhow siyaasadeed maalin hore su-aal baa gudiy haddana saddex milyan baa lagu siiyey xaggaa lacagta qoladiina qabaxa dhegeysataa dadka uu ma gala siyaasad siyaasadana wax lacag lagu goystay rag loo qiimeyn lacag ma nihin intaa nolosha noole halgan baan ku jiray waxna nama iibsan karo mabdaagina wax laga baayaca maaha mid meesha qabatana maaha ahlan wasahlan
ilaa haddana may soo bixin qof labaad oo kugu labeeyo amba saddexaad oo idhaha madaxweyne silaaye ayaa kula tartamaya xisbiga gudmiye dhexdiisa madaxweyne silaaye markaa tiisu miyaanu muuqan inuu diktaatoor yahay oo aanu rabin in cidi kula dhex tartanto xisbiga gudmiye ee keligii ula doorto su-aashaa isaga weydii
goormay bilaabaysaa su-aal xilliga murshaaxiinadaadi xildhibaanu dee waqti taageerayaal badan baa joogay taageerayaasheedii waxaan ku odhi anugu musharaxeed halkaasaan ka garay miyaan ku hora shirkan maxaan u qabtay Madaxweyne, madaxweyne, hay, hay, hay. Maxaa- maxaa- in- in- intaa hay- intaa haynoo wax dhaata maanta wasalaamu calaykum anigu baarsano anigu isbeykila laabtay baan ahaye ninka wax isku hayo garoonka gal